بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحن كل حجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى وحن كسر حجرني شروط لا إله إلا الله shardiga su-aasha waxaynu casharkan wuxuu noqonayaa casharka toddobiyo labaatanaad waxaynu ku sharaxaynaa su-aasha shan iyo labaatan su-aashaasina waxay ka hadlaysaa ashardu asaadis oo ah sidqigii runtii wuuna soo yiri sidqul casiima waxa weeye inuu sidqi la yimaado oo ay ka tahay run waxa weeye min samiimi lqalbi ka soo baxday marka wuxuu yidhi su-aasha sheikhu raximah llahu tacaala maa daliilu ishtiraadi sidqi min alkitaabi wasunna maxaa daliil u ah in shuruudu laa ilaaha illa allah ay ka mid tahay asidqu waxa weeye qalbigiisa iyo carabkiisa waxa uu kaga dhawaaqay inay iswaafaqsan yihiin oo ay dhab ka tahay oo qalbigiisa ku jirto carabkana kaga dhawaaqay maxaa loo deliishanayaa jawaabta waxa uu yidhi waana shardiga lixaad weeye ayaynu maraynaa oo waatuu ku soo sheegay markii hore markuu tirinayey shardiga lixaad inuu yahay asidqu waxa uu yidhi marka jawaabta sheikhu raximah llahu tacaala qaala allahu tacaala alif lam mim أxasب الناaس أn يتركوا أn yqulوا آmنا وهم lا يftنوn ولqd ftna الذين mن qبلهم فlaيعلمن الله الذين صدقوا وlaيعلمن الكاdبين waa bilowga fي suuرaةi cankabوut alflam min bu allah ku bilaabay waa xruuf الmuqaطca la yihahdaa oo allahu aclam bmuraadihi baa looga gudbaa oo alf iyo laam iyo miim luuqadda carabiga macno gaara kuma lahayn marka sidaa daraaddeed waa icjaazu lqur'aan iyo waxa weeye tambiih bay culammadu ka qaateen saas lama fasiro allahu aclam bimuraadi baa la yidhahda xuruuf lmuqadaca la yidhahdaa suuradaha ilaa sagaal labaatan ku soo aroortay baqara ka bilaabata ayaa waxa weeye nuunna ugu dambayso ayaa ayaa lagu bilaabay waxa uu yidhi marka allah axasiba annaasu an yutrakuu daliilkeennu waa qeybtan dambe axasiba annaasu dadkii ma waxay u maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo la deynayo an yutrakuu an yaquuluu aamanna inay yidhaahdeen keliya aamanaa waanu rumaynay oo laa ilaaha illa allah ku dhawaaqeen ma in lagu deynayo saas oo faraha laga qaadayo wahum laa yuftanuun iyagoon la imtixaamaynin miyay u maleeyeen idan malahaasi waa mala khaldan wa haddaad mar ku dhawaaqday laa ilaaha illa allah muxamedan rasuulullah waa lagu imtixaamayaa qalbigaagaa la kala eegayaa iyo naftaada waxa xaqiiqadaa uu ku jira waayo haddaan la is-imtixaamin lama kala garan karo kan been sheegaya iyo kan run sheegaya sidaa daraaddeed baa allaa yidhi walaqad fatanna aladiina min qablihim walaqad xaqiiqee fatannaa waanu imtixaannay fitnadu waa imtixaanka waa la imtixaamay aladiina min qablihim ummaddaa nebi maxamed ummadihii ka horreeyey maxaa markaa halkaa ka soo baxaya oo loo imtixaamayaa falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin allah waxa weeye waa dhaar way ogaadee oo ogaadee macnaha allah wuxuu ogaanayaa oo ogaanayaa kii run sheegay iyo kii been sheegay waxay culummadu yidhaahdeen allah waa og yahay oo cilmi buu u leeyahay laakiin waa idhaarinaya oo waxaa la tusayaa xujadii in lagu oogo waayo haddaan la imtixaamin oo awaamir la farin nawaahi laga nahyiin aakhire markuu yimaado wuxuu xujaysanayaa ilaahayo waxaan yidhi laa ilaha illa allah maxaa laga rabaayoo kale laakiin cibaadaadka iyo waxa weeye daacaadka iyo waxyaalaha muxaramaadka ah oo la xarimay waa imtixaan la isku imtixaamayo oo waxaa la eegayaa qofkaani laa ilaaha ila allah ma u hoggaansamay ila waxaynu soo marnay inay shuruudeeda ka mid tahay alinqiyaad ma hoggaansamay oo laa ilaaha ila allah wixii ay keensatay lawaasimteedii ma la yimid mise lama imaanoo been bay ka ahayd marka haddii qalbigaaga aad been ku qarsanaysid sidii munaafiqiintii oo waxa weeye xilligii nebiga joogay inta nebiga u yimaadaan bay odhanayeen laa ilaaha illa allah muxamedan rasuulullah nashhadu annaka rasuulullah ilaahay baa ku beeniyey oo yidhi wallahu yaclamu inaka la rasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ilahay waa ku beeniyey marka miyay ku islaameen maya ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar aayado badan baa ilaahay ku caddeeyey waxay leeyihiin waanu rumaynay wamaa hum bimu'miniin mu'miniina maaha marka carabka qofku wax waa ka sheegan karaa laakiin waa inay iswaafaqaan carabkiisa iyo qalbigiisu carabka keliya waxba ku tari mayo haddii qalbigii khilaafo marka ilaahay quluubtaaduu og yahay waxa qalbigaaga ku jiruu og yahay taasuu kugula xisaabtamaya marka waana idhaarinayaa oo ilaahay waa ku ogyahay markuu ku abuuray buuba ogaaye hadda bannaankaa lagu soo dhigayaa si aadan xujo u helin marka waanu imtixaanay wa wuxuu yidhahdaa sheikh naasir isicdi raximahullah marka uu sharaxayo macnaha imtixaankani waxaa la isku imtixaamayaa waxyaalaha cibaadaadkii oo takaaliiftii waxyaalihii shahwaadka oo naftu jeclayd waxyaalihii shirkiga ahaa oo naftu waxa weye rabtay waxaasoo dhan waa imtixaan macnaha ifcal walaa tafcal waxaa samee waxaa ha samayn amar wa marka waxna waa lagu amray waxna waa lagaa nahiyey xikmadda marka allah subxaana wa tacaala waxay ku dareertay ummadda in la imtixaamo oo la kala saaro si aan qofna waxa weye la isku khaldamin waayo qofkii halkaa daa'ic ahaa oo ilaahay caabudayey oo u wanaagsanaa oo dhab ka ahayd laa ilaaha ila allah haddii aan la kala saarin iyo kii ku dhuumanayey hadde waxa weeye markaa xikmaddii waxbaa ka dhiman marka sidaa daraaddeed ba ilaahay xikmadiisu keentay in la is-imtixaamo maxaa la isku imtixaamayaa mar waxaa la isku imtixaamayaa dhibaato walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci waxa weye ilaa aakhir aayaat waxaa kaloo la isku imtixaamayaa shar iyo khayr waa la isku imtixaamayaa haddana waxaa la eegayaa qof walbow mowqifkaaga iyo sida aad runta u sheegtay qofku hadduu carabka wax ka sheegto ayna qalbiga ka jirin deg deg ba waxa weeye uga dhex baxayaa oo waxa weeye awaamirtii culays bay ku noqonaysaa waayo ma aaminsana oo qalbigaa qofka xukuma waatuu nebigu yidhi qalbiga waxa weeye waa jasadka oo dhan waxa weeye meesha maamulaysa hadduu hagaagana waa hagaagay hadduu xumaadana waa xumaaday marka aayadahaas waxayna tusayaan in la is-imtixaamayo maxaa la iska rabaa ma run sheegay waayo aayadda mawdica shaadka laga deliishanaya waxay tahay fala yaclamana allahu aladiina sadaquu wataa mawdicu sidqi waxaa loo deliishanayo ishtiraadu sidqi taasaa loo deliishanaya sadaquu kuwii run sheegay oo iimaankooda ka run sheegay ay yidhaahdeen laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah wala yaclamana alkaadibiin waa munaafiqiintii وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه حرمه الله على النار الله أكبر وحديثك هرو كلا قفك يراد لا إله إلا الله صدقا بوير كي هرو خالصا بوا صدقا أي رنكة تاي مركزاسا لو دليشن يا اشتراط الصدق لفظك النبي يقول صدقا من قلبه qalbigiis waayo carabka waxaa lagaga dhawaaqo waxay ka soo baxdaa qalbiga xaramahu llaahu cala annaar ilaahay wuxuu ka xarimay naarta ayuu ka xarimayaa ama sidii aynu horey u sheegnay weeye ama jannaduu horey ka tegayaa hadduu wanaaggii kale la yimid oo waxa weeye uuna dulmi la imaan oo waajibaadkiisii la yimid oo lawaasimtii laa ilaaha ila allah uu ku dhaqmay iyo muqtadayaadkeedii ay keensanaysay hadduu ka soo baxay oona waxba dayicin hadda kaasi jannadu hore ka gelaya insha allah haddii ay dhacdo inuu khaladaad uu sameeyey naarta ku galana oo kufri iyo shirki ka badbaaday oo islaamnimadii u sugnaatay kelimatu tawxiidna hadde hadduu naarta gala xataa shafaacada lagaga soo saarayaa iyo fadliga ilaahay aakhirka ugu dambeeya wuxuu ku waarayaa jannada oo alkhuluud waxa weeye fi naari ayuu ka badbaadaya wuxuu kaloo nebigu yidhi calayhi salaatu salaam xadiidkii macruufka ahaa nin acraabi a nebiga u yimid kaasuu deliishay shiikhu nin acraabi a nebiga u yimid markaasuu waxa uu weydiiyey waxyaalaha waajibka ku ah markuu islaamay salaadii waxa weeye soonkii zakadii ayuu weydiiyey markaasuu mid walba wuxuu yidhi maxaa igu waajiba shan salaadood fi kulli yowmin wa leyla soonkii zakadii wix baa loo nebigu u sheegay ninkii intuu dhaqaaqay wuxuu yidhi wallaahi laa aziidu calaa haada walaa anqus intaa aa ii sheegtay waxna ku dari mayo waxna ka ziyaadin mayo wax aan ku daraya ma jirto waanuu shantaydaa salaadood baan ilaashanaya sunno tukan mayo waxba samayn mayo sadaqada sekadaasaan bixinayaa soonka bishaa ramadaan baan soomayaa inta waajibka igu abaan la imaanaya markeen tawxiid la imid oo laa ilaaha ila allah iri maxamedan rasuulullah nebigu markaasuu waxa uu yidhi kelmadda weeye macalshaahidku aflaxa in sadaqa aflaxa waa liibaanay liibaantana waxa weeye waa qofkii janno tegay wey aflaxa waa liibaanay ay fi dunya waalaakhira in sadaqa hadduu ka run sheego marka sidqigii wakaa marka waxa weeye waxa aynu sheeganayna haddii aynu ka run sheegno waa ku liibaanaynaa oo jannaan ku tegaynaa ilaahayna raalli buu naga noqonaya haddii laakiin laga run sheegi waayo oo waxa weeye qofku uu wixii run aysan ka ahayn oo qalbiga ay kufri ku qarsanayo munaafiqiintii nebiga la tukanayey ayay wax u tari lahayd waxba uma tarin marka carabka keliya maa yakfi ma kuma filla inuu qofku ku badbaado ee waxaa la rabaa labadaa inay iswaafaqaan qalbiga waxa ku jira iyo carabka waxaa kaga dhawaaqday calaa kulli xaal marka sidqigu waa muhiim jiddan weeye qofku inuu run ka tahay waxaan uu ku hadlayo waxa weeye ayaa la rabaa oo allah subxaana wa tacaala waatuu ina amro ina yidhi wakunuu maca saadiqiin wax walba inuu qofku runta ka sheega ayaa wanaagsan beentayna kasoo horjeedaa asidqu yunaafi lkadib beenta ayuu kasoo horjeedaa waana xadiidkii macruufkaana waa garanaysaan uu nebigu yidhi asidqu yahdi ila lbiri waxa weeye runtu qofka waxay u jiidaa biriga iyo wanaagga walbiru yahdi ila aljanna waxa weeye janno ayaa lagu tagaa waxa weeye kadibkana alkadibu yahdi ila alfujuur kadibka iyo beentu waxay qofka u jiidaysaa beentu faajirnimo iyo xadgudub faajirnimadiina naar baa lagu galaa walciyaadu billaah marka qofka waxaa la rabaa inuu caqiidadiisa iyo camalkiisa ka run tahay oo uunan marnaba ayna been iyo riyaa iyo istus midna ka ahayn ayaa loo baahan yahay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin